degmada xawaadley ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa saameyn xoogan ku yeeshay roobka guga ee ka da-ay degmadaasi roobka ayaa saameyn u geystay dadka ku nool xaafado ka tirsan degmada kaasi oo burburiyo guryo badan gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada xawaadley maxamed cali iidoor ayaa ka waramaya saameynta roobka oo u geystay degmada xawaadley keliya roobka keliya ma ahna webigiina waa yimid shalay hadda waxaan dul saaranahay burka webiga fatahaadaa jira saaka ilaa iyo laba meeloodoo kalean soo xirnay meeshii saddexaadan hadda gacanta ku hay salaadii subax iyo wixii ka horeeyay adigoo qadar sagaalkii saac iyo wixii ka dambeeyay meelahaas fataxaadadu bilowday wallahi alxamdulilah magaaladii xoogaa meelaha qaarkood ay biyo kasoo galeen oo biyoobi ma ahana inta kalento waa laga fiican yahay dhibaato kalento had iyo wax khasaara kale ma jiraan laakiin magaaladii qaybtooda biyaa galay haddana biyo ku socda gacantaana ku hayna insha allah biidnillaahi kariim inaan xirnaanaan rajeynayna isla magaalada dhinaceeda may wax ka galeen dadku waa iska dadeegaan aha ehel iyo qaraabi iyo tolay leeyihiin ayagaasay maxaan ku dhahdaa ay la degeen ma ahan wax hadda oo wiigan gudihiisa lagu soo jira ma ahan isla shalayba wixii dhaceen ma garad wallaahi cabsida aan ka qabna webiga aad iyo aad iyo aadaan uga cabsi qabnaa insha allah waadna arki doontaan khasaaraha inta uu gaari karo khatarta ka jirtana waad arki doontaan insha allah biidnillahi kariim waxa waaye wallahi sawir markaan ka bixiyo webiga riski aad u badan baa meesha horta ka jiro in magaalada isla caawa in laga qaxo meelma uma jirto dadkii magaaladan isu soo bixinay annagiyaa soo baxnay ciidankiyaa soo baxay jawaanaan la wada guranayaa hadda saacadan lagu magaciisaya aan taaganahay webiga burkiisaan joognaa inaan ka shaqayno aan rajaynaynaa biidnillahi kariim wixii karaankeenna aan qaban karna bal un waa sii gaarsiinaynaa meelaha ugu dardaranayna aan ka qaban aan rajaynaynaa saameynta roobka guga ayaa imaanaya xili laga cabsi qaba in fatahaad uu sameeyo webiga shabeelle